أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aanu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee al andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee faafreebka caawa aan idinkugu hayno idinkuna aad ku dhagaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a khatarta uu wajahayo howlgalka taliska ciidanka kufaarta afrikaanta ee eu som oo sii xoogaysanaysa iyo warbixin uu ka qoray mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer ee qaaradda afrika oo daboolka ka qaadaya barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan hanjabaadii donald trump iyo ciidankii uu ku soo daadiyey gobolka sida weyn ee u degto soomaalida ee minnesota oo saamayn dhaqaale ku yeeshay soomaalida gobolkaas xilli uu haawanayo suuqii ay halkaas ku lahaayeen barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan kanaalka wararka ee kataib al ikhbaariya oo baahiyey fariin ka socota maxbuus dagaal oo ka tirsanaa ciidanka kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya fariintaas ayaad maqli doontaan ku dhowaad boqol arday oo baratay akhriska iyo qoraalka oo munaasabad ballaaran loogu dhigay degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose askar ka tirsan askar ka tirsan kuwa dowladda riddada ah ee bakistaan oo saacadihii lasoo dhaafay dhimasho iyo dhaawac ku noqday xuduudda ay la wadaagaan dalka afghanistaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري
waa habeennimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha jamaadu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka oo faahfaahsan khatarta uu wajahayo howlgalka taliska ciidanka kufaarta afrikaanta ee eusom oo sii xoogaysanaysa xilli warbixin uu ka qoray mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer qaaradda afrika haddaba warbixintaasi waxaa inoo haya cismaan axmed dhuubow hal sano ayaa uu sii dhammaanaya waxaana ka harsan oo keliya wax ka yar hal bil intii shaatiga cusub loo xiray ciidamada afrikaanta ah ee isbahaysiga ee yusom oo wakiil ka ah duulaanka siliibiga ah ee muddada dheer ka socda dalka soomaaliya ciidamadan gaalada mactab u dirirka ee yusom oo si nafla caarinimo ah loogu xiray shaatigan cusub ayaa wajahaya caqabado waaweyn oo dhan weliba ah xilligiisiyada towxiidka ee bariga afrika ay dardar xooggan geliyeen howlgalladooda the east african oo ka mid ah warbaahinada ugu afka dheer dalalka bariga afrika gaar ahaan dalka kenya ayaa warbixin ka diyaarisay xaaladda adag ee ay ku sugan yihiin ciidamada afrikaanta waxayna sheegtay in weli ay taagan yihiin khataraha amniga ee hareeyey howlgalka ee yusom waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey in dhinaca kalena ay sii kordhayaan caqabadaha dulhoganaya howlgalkan saliibiga ah sida saadka iyo dhaqaalaha kuwaas oo gebi ahaanba wiiqaya ayuu yidhi awoodda ciidamada afrikaanta ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya warbixintu waxay xustay in mugdi badan uu hareeyey sii wadista duulaanka mactabu dirirka ah ee ka socda soomaaliya maadaama midooda afrika laftirkiisu uu xaalad khallafsan kala kulmayo sii wadista howlgalkaasi ee yuusom maadaama maraykanka uu gaashaanka u duruuray in uu dhaqaale ku bixiyo howlgalkaani wuxuuna sheegay wargeyska in xilligan midooda afrika ay quuldarraynayaan dalalka midooda yurub oo iyaga laftirkooda wajahaya duruufo adag oo dhanka dhaqaalaha ah sida uu wargeysku sheegay wakiilka gaarka ah ee midooda yurub ee geeska afrika haweeneyda lagu magacaabo aneeta weybar ayaa isbuucii lasoo dhaafay dib ugu laabatay xarunta midooda yurub ee bruseles kadib kulamo muhiim ah oo ay ku qabatay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kulamadan oo qabsoomay muddo hadda laga joogo toban cisho ka hor ayay warbixintu sheegtay in ay la yeelatay madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo taliyaha ugu sarreeya ciidanka calooshood u shaqaystayaasha ee yuusom gaalka lagu magacaabo samgavuma wargeysku waxa uu si gaara u soo qaatay kulanka dhex maray haweeneydan midooda yurub u qaabilsan geeska afrika iyo taliyaha ciidamada ee yuusom wakiilka gaarka ah ee midooda yurub u qaabilsan geeska afrika ayuu wargeysku sheegay in taliyaha eu som ay kala hadashay caqabadaha dhaqaale ee howlgalkan iyadoo qirtay in haddii aan xal laga gaarin arrinkaasi uu fashil ku imaan doono dagaalka lagula jiro mujaahidiinta al-shabaab warbixintu waxay xustay in golaha ammaanka ee ururgaaleedka loogu yeero qaramada midoobay ay sheegeen in muddo ka badan hal sano ay ciidamada eyusom ku shaqaynayaan lacag la'aan taasina ay keeni karto ayay yidhaahdeen niyad jab iyo khatar ah in gebyahaanba uu kala daato howlgalkaasi ciidamo yugandhees ah oo dhowaan ka soo laabtay dalka soomaaliya ayaa u sheegay the east african in dhibaatooyin daran oo dhaqaalaha ay saameeyeen howlgalka cusub kuwaas oo qayb ka noqonaya caqabadaha taagan ee curyaamiyey ciidamada ee yuusom sidoo kale waxay sheegeen askarta dib ugu laabatay dalka yuganda in ciidamada afrikaanta ee ku sugan dalka soomaaliya aanay awood u lahayn inay dib u qabsadaan dhul badan oo ay ka baxeen kadib markii ay mujaahidiinta al-shabaab soo weerareen waa run waxaan ka soo wareegnay howlgalka annagoo aanan wax mushaara helin waxaan ognahay in waajibaadkeennu uu yahay inaan la dagaalanno al-shabaab laakiin in siddeed iyo toban bilood lagu jiro kuleelka dagaalka oo la waayo saaxiibo badan iyadoo aan wax mushaara la helin waa arrin aad u adag ayuu yidhi mid ka mid ah askarta ka soo laabatay soomaaliya ee u warramay wargeeska the east african xaaladdaani waxay calaamad u tahay ayuu yidhi wargeesku in howlgalka eyusom uu sanadkiisii ugu horreeyey oo keliya uu wajahayo duruufo adag iyo dhaqaale la'aan aad u bahsan halka maamulka trumba uu gebyahaanba diiday inuu wax ku darsado howlgalkaasi taasi beddelkeedana qorshaha maalgelintiisa uu ku hanjabay inuu xanibayo inkastoo wadahadallada bruseles ay socdaan haddana waxa ay warbixintu sheegtay in aanan la ogeyn xaaladda dhaqaale ee midooda yurub uu ku bixin doono howlgalka eyusom oo hadda ku jira xaalad aad u adag oo marba marka ka dambaysa ka sii daraya waddamada shiinaha jabaan koonfurta kuuriya talyaaniga iyo isbaanishka oo wargeysku sheegay in lacago ay u ballan qaadeen howlgalkaasi kuwaas oo weliba qaarkood aanan cayiman tirada lacagtaasi ayna ilaa iyo hadda bixinin qarashaadkaasi ay ballan qaadeen iyadoona howlgalka uu madaxa kala sii baxayo bishii labiyo tobanaad wargeysku waxa uu intaasi ku daray in midooda yurub uu howlgalkaasi si kumeel gaar ah ugu qoondeeyey lacag dhan toddobaatan milyan oo dollarka maraykanka ah iyadoona ay arrintaasi weli tahay mid ballanqaad ah laguna xiray shuruudo ay ka mid yihiin in lacagtaasi loo qaybiyo ciidamada ee yuusoome iyo maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya simon molongo oo ah diblomaasi islamarkaana horay u soo noqday ku-xigeenka madaxa admis oo ahaa howlgalkii ka horreeyey ee yuusom oo wargeeska uu soo xigtay ayaa caqabado weyn ku tilmaamay in riddada soomaaliya loo difaaco sidii loo difaaci jiray bilowgii howlgalka midooda afrika wuxuuna arrinkaasi ka muujiyey in tallaabadaasi aanay wakhti xaadirkan suuragal ahayn maadaama ayuu yidhi ay tirada ciidamada afrikaantu sii yaraanayso islamarkaana ay sii korortay awoodda iyo howlgalka mujaahidiinta xarakada al-shabaab wuxuu saliibigan ka shanqariyey in ciidamada calooshoodu shaqaystayaasha afrikaanta ay xaaladoodu aad u liidato islamarkaana ay ka daaleen dagaalkii ay kula jireen al-shabaab simon molongo waxaa kale oo uu wargeeska the east african u sheegay in iyadoo ciidamada afrikaantu ay sidaasi u rafaadayaan haddana kooxda riddada soomaaliya aysan haysan maleeshiyaad lagu aamini karo sugidda amniga iyo la wareegista goobaha ay joogaan ciidamada ee yuusom warbixintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo shir horaantii isbuucan uu ka furmay dalka qatar kaasoo ahaa madal dood iyo afkaar isweedaarsi ah uu ka dhex istaagay murtad gurguurte kana sheegay in xaaladda kooxda riddada soomaaliya ay halis ku jirto islamarkaana ay wajahayaan dagaal saddex geesood ah oo kaga imaanaya dhinaca mujaahidiinta al-shabaab فاكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانشر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانشر الاخلاق عطرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka hanjabaadii uu dhowaan donald trump u jeediyey soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka gaar ahaan gobolka minneabolis ayaa saameyn dhaqaale oo xoogan ku yeeshay waxaana haatan haawanaya suuqii ay ku lahaayeen gobolkaasi qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta calaamada oo ka mida mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa hanjabaadii trump oo saamaysay suuqyada soomaalida ee minneabolis wararka ka imaanaya magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa sheegaya in gaabis uu ku yimid dhaqdhaqaaqa suuqyada ganacsi ee ay soomaalidu ku leedahay magaaladaasi arrintan ayaa ka dambeysay markii madaxweynaha dowladda siliibiyadda maraykanka gaal donald trump uu soomaalida dhowr jeer warbaahinta ka weeraray sheegayna in aan looga baahnayn maraykanka qaar ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed oo warbaahinta ka soo muuqday ayaa waxa ay sheegeen in goobaha ganacsiga soomaalida ee suuqa karmeel ee minneabolis ay hadda noqdeen kuwa haawanaya maadaama dadkii u soo dukaamaysi tegi jiray ay sheegeen in cabsi iyo welwel lagu biiray dadkan soomaaliyeed ayaa lasoo wariyey inay weeraro kala kulmayaan ciidamo amerikan ah oo gobolka minnesota lagu soo daadiyey kuwaas oo loo soo hubeeyey si ay u qabqabtaan soomaalida waxay ganacsatadu sheegeen inay arrintaasi ku keentay culays xoogan dhaqdhaqaaqii ganacsi ee suuqa karmeelna uu halis ugu jiro in uu joogsado dhanka kale qof goobjoogay ah ayaa sheegay in ganacsatadu u sheegeen in dakhligii soo geli jiray uu hoos u dhacay boqolkiiba toddobaatan ilaa sagaashan halka dadka qaarna ay ka cabsi qabaan in dukaamadoodu ay gebi ahaanba xirmaan ganacsatada soomaalidu waxay sheegeen in suuqa karmeel ay ku yaalaan kun iyo laba boqol oo dukaan shaqaalihii goobahaasi ka howlgeli jiray ayay sheegeen inay shaqada ka tageen cabsi awgeed waxayna taasi keentay in mulkiilayaasha ay shaqadii shaqaalaha qabtaan sidaas oo ay tahayna ay waayeen macaamiishii ku xirnayd mid ka mid ah ganacsatada ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed si gaar ah loo beegsanayo oo la takooro waxay sheegeen in hanjabaadii trump ee ka dhanka ahayd soomaalida ay si weyn u saamaysay waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa golaha samata bixinta mucaaradka ah oo isku khilaafsan in farmaajo laga qaybgeliyo shirka kismaayo khilaaf xoogan ayaa ka dhex dilaacay siyaasiyiinta mucaaradka ku ah xukuumadda xasan gurguurte kadib markii uu farmaajo u soo gudbistay in uu ku biiro golahooda kulamo ka dhacay guriga uu shariif sheekh axmed ka degan yahay muqdisho ayaa ku soo idlaaday fashil ilawareedyo ayaa sheegaya in siyaasiyiin ay ka mid yihiin cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan cali khayre ay ka biyadiideen in farmaajo laga qaybgeliyo shirka ka dhici doona magaalada kismaayo golaha isugu yaray samata bixinta ayaa la saadaalinayaa in uu ku kala qaybsami doono arrintan haddii axmed madoobe iyo shariif sheekh axmed ay ku adkaystaan in farmaajo la geeyo kismaayo maxamed xuseen rooble xasan cali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa shardi ku xiray in madaxweynihii hore ee xukuumadda muqdisho uu raaligelin ka bixiyo tacadiyo uu siyaasiyiintan horey ugu geystay balse farmaajo ayaa gaashaanka u daruuray in uu xilligan raaligelin bixiyo kooxaha mucaaradka ayaa isku diyaarinaya in shirweyne lagu jaangooynayo doorashada xukuumadda muqdisho ay ku qabtaan kismaayo dabayaaqada sanadkan shirkaas oo indhaha lagu wadahayo waxaa ka soo bixi doonaa waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad toban askari oo bakistan looga dilay xuduudda ay la wadaagto afghanistan weerar hubaysan oo ay fuliyeen ciidamo aan haybtooda la ogeyn ayaa maanta ka dhacay xadbeenaadka dalalka afghanistan iyo bakistan weerarka ayaa si gaara kaga dhacay saldhig ciidan oo ku yaal waqooyiga dalka bakistan halkaasi oo ay joogeen askar aad u badan oo taabacsan laanta amniga dalkaasi ugu yaraan waxaa weerarka lagu toogtay lix askari oo bakistaaniyiinna halka ay ku dhaawacmeen tiro aan la cayimin saddex ilawareed oo ka tirsan laamaha amniga ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters in dagaalka lagu kadiyey ciidamada bakistan wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaalka uu si gaara kaga dhacay degmada istaraatiijiga ah ee kuram oo u dhow xadka afghanistan ilaa iyo hadda ma cadda mas-uuliyadda cidda fulisay weerarkan khasaaraha lagu gaarsiiyey ciidamada xukuumadda bakistan xubintiina waa inaga intaa cabdulwahaab caawa
سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانشر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانشر الأخلاق عطرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kanaalka wararka ee katayb al ikhbaariya ayaa baahiyey fariin ka socota maxbuus dagaal oo ka tirsanaa ciidanka kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya haddaba muuqaalka ay baahisay katayb al ikhbaariya waxaan idinkaga soo dhignay maqal ee dhegeysi habboon
RA 1504 72 Sergeant Muhindo Chikoba William.
Magacaygu waa Muhindo Jacoba William. Qoyskayga, muwaadiniinta dalkayga iyo cid weliba oo laga yaabo inay aragto fariintan waxaan u sheegayaa muddo laba sano ah waxaan ahay maxbuus dagaal oo ku xiran dhul shisheeye. Waxaana gacanta igu haya Al-shabaab. Dalkayga Uganda iyo dowladdayduba halkan ayay iiga tageen si aan u qurmo. cutubkii ciidan ee aan ka tirsanaa waa ay dayaceen halkan ayaan imikana keli ku ahay anigoo rajo xun murugaysan oo la iska kay ilaaway markii la ii soo diray soomaaliya bishii abril waxaan rumaysnaa inaan u dagaalamayno nabadda iyo xasiloonnida dalkan innagoo dagaal kula jirna argagixisada waxaan rumaystay oraahdii ahayd xalka afrikaanka ee dhibaatooyinka afrika balse taasi cagsigeeda waxaan is arkay anigoo dhex tiimbaday dagaal aanan dagaalkayga ahayn dagaal uu hoggaanka u hayo maraykanka iyo xulifadiisa reer galbeedka waxaan nahay oo keliya aalad ku jirta gacanta reer galbeedka oo ay u adeegsadaan ajandahooda gumaysi ee cusub waxaan nahay oo keliya calooshood u shaqaystayaal ay xaabo uga dhigtaan duulaanadooda markiina la qabtay kadib dalkeennu wuuna dayriyey wuunana dayacay iminkana halkan ayaan joognaa oo aan ku qurmaynaa iyadoo aysan jirin cid maqasho oohinteenna iyo cid noo soo gurmanaysa toona waxaa noloshan nagu kallifay waa ballanqaadyo been ah iyo damacyada guracan ee madaxdeenna kuwaas oo igu xambaaray inaan aamino inaan u dagaalamayo qadiyad ka weyn naftayda dadkaygow dalkayga waan u khidmeeyey anigoo askari ah waxa ugu wanaagsan ee uu dalkayga ii qaban karo waa inuu isoo badbaadiyo marka aan ku dhaco gacanta cadowga laakiin sida ku dhacday saaxiibadaydii iga horreeyeyba meel cidla ah ayaa layga dhaqaaqay hadda waxaan ka baqayaa in wakhtigu soo idlaado in badan oo ka mid a saaxiibadii iga garab dagaalamayey hadda waa ay geeriyoodeen ama waa ay dhaawacmeen ama sidayda oo kale ayay maxaabiis noqdeen dunidu way iska indhatirtay dhibaatada aan wajahayno hadda waxaan ka cabsanayaa inaan codkayga la maqli doonin haddaba kuwa imaqli doonow fadlan wakiil iga noqda oo ka shaqeeya sidii aan guryaheenna ku imaan lahayn oo noo oggolaada inaan bogsanno annagu ma dalban inaan soo dhex galno colaaddan keliya waxaan qaadannay awaamiirtiina la siiyey ha yeeshee iminka halkan ayaan joognaa oo uu nagu ilaaway naguna dayacay ciidankiina keenay halkan fadlan wax un sameeya inta ay goori goor tahay
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada jubbada hoose xaflad ay ku qalinjabinayeen sagaashan iyo shan ruux oo reer kamsuuma ah ayaa ka dhacday gudaha magaaladaasi waxaana munaasabadda kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada gobolka culimo waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmadaasi dadkan sagaashan iyo shanta ruux ee qalinjabiyey ayaa bartay qoraalka iyo akhriska kadib markii juhdi dheeraad ah uu geliyey maktabka dacwada ee wilaayada gobolka waxaana ardaydii qalinjabisay ay goobta ka ballanqaadeen inay sii wadi doonaan waxbarashadooda ugu horeyn waxaa munaasabadda kelimad towciye ah ka jeediyey sheekh maxamed ballih oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wsl اllahuma wslm clى nabiyina mxamedi wclى alih wsaxbihi ajmaciin wqad qaala allahu subxaanahu watacaala fii muxkami tanziilih waasdaqu lqaa'iliin iqra bsmi rabika aladii khalaq khalaqa اlinsaana min calaq iqra wrabuka alakram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale walaalayaal madarasadan suukaaya keenay hadafkuna yahay ardadii ka qalinjebisay ee qoraal la'aanta ee u baastay inay wax qoraan ka qalinjebisay akhrin la'aanta u baastay inay waxaweye wax akhriyaan cadadka uusan yaraynoo boqol ku dhow yahay siday macnaha wax u barteen iyo siday u dadaaleen iyo inta jeeroo imtixaan laga qaaday iyo siday buundo sare u keeneen rag iyo dumar ayaannu xaflad ay goosteen maamulka jubbada hoose iyo xarakadu oo isla socota inay u dhigaan annaguna aan ka soo qaybgalno allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh haweenkan aad iyo aadka u faraha badan oo qiimiga badan iyo raggan isla markaasna ka baramoosay waxa weeyaan jahligii iyo qoraal la'aantii iyo akhrin la'aantii walaalayaal waxaad gaadheen macnaha maxaweye martabo weyn iyo wax weyn baa idiin qabsoomay waxaa idiin qabsoomay waa midda waxa weeye nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam lagu bilaabay iqra' markii la rabay in risaalada loo dhiibo oo wakiil uu ka noqdo ummaddan loo soo diro waxaa la yidhi iqra' akhri markaasaa nebigu wuxuu ku jawaabay sala allahu calayhi wasalam maa ana biqaari anigu mid wax akhriya ma ahi ya anigu wax ma aqaano yaa odhanaya nabigeenna muxameda sala allahu calayh waali wasalam waa lagu celiyo waxaa la yidhi iqra' waa la majuujiyey waa la ceejiyey markaasuu nebigu wuxuu ku celinayaa anigu mid wax akhriya maahi mar saddexaad baa leeyahay iqra' markaasuu leeyahay mid wax akhriya maahi markaasaa la yidhi iqra' bismi rabbika aladii khalaq akhri waxaweye ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbigaa isimkiisa akhri alladii khalaq adiga ku abuuray khalaqa alinsaana min calaq insaanka xinjir ka abuuray haddana macnaha suureeyey nooleeyey idan marka waxaad barateen fartii maanta kitaab kasta waad waxa weeyaan waad baran kartaa allah ha idin barakeeyo haweentaa wax baratay xunugeeda ayadaa qur-aanka u meerinaysa waa naag dawlada oo gob ah oo fiican sooma jeedaan haddii kale middaan waxba aqoon hadda wiilkeeda isaga cayaarahay markaasuu inta kubad aado oo ciyaar aado oo webiga aado buu leeya maantao dhan subax baan ku jirin haye xaggee ka bilowdeen cammaan intan ka bilownay baan yatasa'aluunaan geyna marka waa rafaadna markaasa leeda canjeelada siiya canjeelada siiya aw cambaha soo siiya imbaha soo siiya imbe imbe imbe oo muxuu qur-aan soo barta baba waa laba aayo ilaa aa lagu sinaaya ilaa wax ma taqaanidi laakiin haddaad wax baratid hadda i akhri baad leedahay marka baarak allahu fiikum aad baan idinku mahad celinaynaa wajazaakum allahu khayran wasali allah wasalam calaa nabiyina muxamedin
intaasi kadib waxaa munaasabadda intii ay socotay warbixin laga dhagaystay maamulihii ardaydan qalinjabintooda loo fadhiyey ardayda maanta meesha fadhida ilaahi subxaanahu wa tacaala fadligii waa arday shan iyo sagaashan arday ah marka laisku keendaro rag iyo dumarba sagaashan iyo shantaas arday lixdanna waa dumar soddon iyo shanna waa rag saas daraaddeed waxay ka soo takharujeen maxwul ummiga oo farbarka ahaa yacnii alqiraa'atu waalkitaaba ayay ka soo baxeen inta hadda oo horteenna fadhida oo rag iyo dumarba ah oo maraakista oo ka soo takharujeen dhammaantoodii wax dhacay ma jiro markii imtixaamka laga qaaday imtixaamkaas marka la qaadahayey saddex imtixaamay mareen ama saddex marxaladay mareen saddexda marxalad ayagu ay marayeen marxaladda koowaad waxaa imtixaamka ka qaaday maktabka dacwada oo degmada ee imtixaamka ka qaaday marxaladda labaad waxaa intixaamka ka qaaday maktabka dacwada ee gobolka intixaamka ka qaaday marxaladda saddexaad waxaa intixaamka qaaday maktabka dhexe ee xarakada oo weliba si fiican u tuujiyey kadib ilaahay fadligii waxaa dhacday ruuxa in oo saddexdii meel uu soo maray oo meel walba oo boqolkii boqol uu ka keenay saas daraaddeed marka ardayda guud ahaan gabdhuhu wax dhacay ma jiro dhammaan wax dhacay ma jiro ilaahay fadligii haddana gabdhuhu kaalamihii haddana sidii loo kala geliyaa la waay intan bilood lagu fikiraya sida loo kala gelinayo maxaa yeelay kaalantii boqolkii boqol afartan iyo shan gabdhooda waxaa keentay boqolkii boqol allahu akbar afartan iyo shan gabdhood boqolkii boqol ay keeneen inta kalena waxay noqdeen sagaashan iyo shan siddeetan sagaashan marka ilaahay subxaana wa tacaala fadligii raggii ayagana sagaal sagaal ruux ayaa waxay keeneen boqolkii boqol ay keeneen inti kale ayagana kaalamihiiba ayagana sagaashan iyo shan siddeetan wax ayagana yacnii konton ka hoos maray maysan jirin saas daraaddeed marka waxaan ugu baaqaynaa gabdhuhu dadaalka hadda maanta ay joogaan inay ku sii wadaan markii hadda ay ka soo baxeen maxul ummigii gabdhihii haddana way sii kala dareereen macnaha qaybna hadda waxay marayaanba juskii labaad ay gelinayaan lugta ay gelinayaan qiraa'aday akhrisanayaan qaybna waxay ku jiraan juskii koowaad ay gebogebo ayaad marayaan intoodana waxaan ku ognahay gabar walba markay soo fadhiisato subixii waa loo yeedhinaa way qoraysaa wixii loo yeedhiyo ayada ayaa qoranaysaa insha allahu tacaala marka gabdhaha hadda maanta meesha fadhiyaan waa gabdho intaas marxalad ay soo mareen waay oo weliba maktabka dacwada ilaa iyo reer degmo reer gobol reer xarako soo tuujiyey oo si fiicanna looga soo weliba loo soo tafaquday wey suldaan cabdulqaadir xaydar suldaanka beelaha direed ayaa ka mid ahaa waxgaradkii munaasabadan qalinjebinta sagaashan iyo shanta arday ee reer kamsooma ka hadlay waxaan dareemaynaa muddooyinka aan gobolka jubbada hoose dardargelinta ka socota dacwada beledii baadiiba heerka aan hadda maantaan arkayno iyo weli ka sii wanaagsan ay u gaartay oo u mahad celinaynaa gaar ahaan maamulka degmada kamsuuma dacwada iyo amiirka iyo makaatiibtiisana waxaa leenahay ilaahay ha barakeeyo markii aan ka gudbo maanta farxadda ka muuqato gabdhaha iyo habeenka degmada kamsuuma waxaa u malaynaa farxad gaara ee aynoo muujiyeen maadaama lix bilood gudaheeda afartan gabdhood hal mar oo wada baaseen la yiray waxaa la arki jiray qof iyo labo nambar saddex saasaa la arki jiray hadda waxaa la caddeeyey afartan gabdhood oo laga rabay meeshii laga raba buundii laga rabay kulligooda wada keeneen waxaan malaynaa gobolka jubbada hoose hadda meel welay ka dhacda ma jirto waa kow waxaa leeyahay reer kamsuuma brimo gobolka jubbada hoose adanka ah waa runtii haddii loo qado aniga haddi jaceyl kamsuuma uu qabo ayaa iga muuqato maanta maadaama lix bilood heerkan hadda la gaaray cabdullaahi geel iyo waxaana aad arkayseen oo rag odayaal ah rag badan oo derbiyaalka iska fadhaa jiro degmooyinkaad ku arkaysaa waxna aqonin waxna akhrinin ina kamsuuma hadda ay soo kacday wadda fiican uu haysaa allah u dhammaytiro niyooyin allah u yeelo kamsuuma gobolka jubbada hoos horena maalin waa u iray oo arday la abaalmarinaayey kamsuuma waxaa runtii haddii idiin sheegaya nila xaqirine birimatihiin gobolka jubbada hoos birimatihiin intaanoo geble oo lix bilood gudaheeda akhris iyo wax qorad ku baaseen degmooyinka kale weli kama jiraan maamulka dacwada gobolka iyo degmadu waxaa leeyahay reer kamsuuma ee kor u haaya waddada ay ku socdaanne ku dhiirigeliya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intii ay munaasabadan socotay waxaa iyagana xafladdaasi kelimaad qurux badan ka jeediyey suldaanka beesha jararweyne iyo suldaanka beesha mushunguli allah subxaanahu wa tacaala mahad iska leh allihii inaga dhii dad muslimiin ah allaha subxaanahu wa tacaala ku mahad iska leh mid lamad insha allahu tacaala ardada iyo dumarka hoyooyinka maamooyinka dulaabta wujuuhda nuurka la iftiinka lalaya oo lix bilood keliya alkitaab walqira'aka baradi allihii qadari allahaasaa kuu mad iskalaya duma ka gadaal maktabkii dhexe iyo maktabkii dacwada min gobol min degmo iyo macallimiintii arrinkaa ka shaqeeyan oo arrinkaas juhdi kibiyan macallimiintaas iyo maktabkaasna insha allahu tacaala ayagana mahada iskalayan mahad celiyaana iyo ardadii gabdhihii iyo wiilashii ka taqaruji farbarka alqira'a walkitaaba iyo gabdhihii ka dadaali ardadii ka dadaalan oo shaqadan saqabadan oo heerka maanta taagan oo gabadha akhriyayti iyo wiilka akhriyaay iyo odaga wal akhriyaay heerkaa taagayan dadkaas ka dadaalan oo waxbarashadaas ka dadaalan allaha subxaanahu watacaala qadari iyo dadka arrinkaa ka shaqeeya dhammaantiin milane wajazaakum allahu khayra jazaa miisaanka qiimallah siin saaro midda lamada siin sheege hadda furihii asiin bilaabadi aqrintiyaa bilaawdani qortaalkii gabadhi barate macnaha man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahal allaahu lahu dariiqan ila aljanna waddo kale oo janno le ka helow ma laha ma jirto ilaa waddada cidda qaado cilmiga ciddii raadito waddadii ka marto waddada janna la gelaya waddadaas wa hadda waddadii haytan waxbarashadii hadda haytan aqrintiaasii bilaabati qiradaasii bilaabati qur-aanka juskooda dhammaytan jus lamaadaa maroytan qur-aankaas dhammeeya axaadiista barada shareecada barada adduunka maanta qof wal an barana qiima iqaya kuma laha
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wasali allaahuma wasalim calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin amaa bacd qaala allahu tabaaraka wa tacaala qul hal yastawi aladiina yaclamuun والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إخوة الكرام وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إخواني الحمد لله وحان أمعد ألينينا allah subxaanahu wa tacaala asaga koonkan iyo dhulka oo abuure maxaa yeelay xafladii maantan isku nimaane isku kulunna waa xafladi oo tulaabka oo min rijaalin ila nisaa raggi iyo dumarkaba oo tulaabka ah waxayna bartay waxyaabaha sidii ay sheegeen oo qoraalka iyo qur'aanka kariimka ah in la bartona waa muxiim ah maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna nebi allihu hal yastawi aladiina yaclamuuna miyasku simin yihiin kuwii wax oga waaladiina laa yaclamuun inamaa yatadakara ulu lalbaab ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yunis bismi illaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi waman waalaa yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala fii muxkami tanziilihi wa huwa asdaqu lqaa'iliin بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إلى آخر الآية وقال تعالى وقل ربي زدني علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية أولا الله سبحانه وتعالى بمهد اسكله nagu kulmiyey xafladan oo qaali ah baad alxamdulilaahi tabaaraka wa tacaala kabacdi waxaan u mahadcelinaynaa intii ka soo qayb gashay xafladan oo qaaliga ah ugu horeeyaan culammada rabbaaniyiinta ah walaayaadka islaamiga iyo dhaqanka ee walaayada islaamiga ee jubbada hoose waa garadka uqalada uqaasha guud ahaan intii ka soo qayb gashay waxaanu leenahay jazaakum ullaahu khayran waxsan allaahu ilaykum wabaaraka allaahu fiikum sidoo kale waxaa mudun in loo mahadceliyo maktabu dacwa ila allahi subxaanahu wa tacaala oo juhuudda dheeriga halkan ku bixiyey dadaalka ku bixiyey wixii ay bixiyeen ay muuqato ayagana waxaan leenahay jazaakum ullaahu khayran waajib idiin saaranaay baa gudanayseen halka aad ka sii wadaana ka sii dheeray baan leenahay waxaa mudun in si gaara loo xuso oo far waaweyn lagu qoro muxaafadada degmada kamsuuma muxaafadada degmada kamsuuma ma aha hafladdii ugu horraysay oo aan ka soo qaybgalayno ma aha waa tii labaadna ma aha tii saddexaadna ma aha waxaa sii dheerayeen haddana dad halkaan la eg oo gaarayo sagaashan iyo shan gaarayo oo maanta ka gudbay alkitaabatu waalqaraa'a waa muddo kooban lix bilood ah dadkii juhdiga ku bixiyey waa muxaafadada ugu horreeyo waaliga muxaafadada iyo makaatiibtiis gaar ahaan maktaba dacwa ila allahi subxaana wa tacaala waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran waa dadaasheen meeshii aad ka sii wadaana ka sii wada sidoo kale waxaa mudan dadka degan degmada muxaafadada kamsuuma rijaalan wa nisaa'an ayagana waxay mudan yihiin in loo mahadceliyo waa dad aada u jecel diinta sidii ka muuqato aad arkaysaan oo la tilmaamayo ama la og yahay oo khayrka aada u jecel waxaad dareemaysaan qof maanta da'diis halkaas lagu sheegay oo halkaan lagu abamarinayo waxaad tusinaysaa geela haddii durduriyo moogtahay geelii wuu weyneeyey ama waayila haddii durduriyaan ama sii cararaan aaranka haggee jooga dadkii weynay haddii waxbarashada saan ku yihiin dadkii yaraayna maxaa moodaysaan waa ka sii daran yihiin waxaan leenahay markan jazaakum allahu khayran waad mudan tihiin in la idiin mahadceliyo reer kamsooma salaadiinta waxay tilmaamayeen walaayada jubbada hoose waxaad ugu jirtaan kaalinta koowaad waa runtooda si ay sheegeen waay waa waxa oo maanta qarsoon ma aha laakiin waxaan leenahay waxa laidinku tilmaamayo ama laidinku sheegayo inta laidiin sheeg sheego hoos ha u dhicin inta laidiin sheeg sheego hoos ha u dhicin sii dadaala hor u sii wada dadka maanta joogay ama magaalada joogo intaan waa ka sii badan yihiin ayagana waxaan leenahay guri la joogay iyo beer la falay iyo mashquulka lagu jiray horumar laguma gaaro horumar waxaa lagu gaaraa sida nabiga calayhi salaatu wasalaam noo tilmaamay in cilmiga la raadiyo waddadiis la maro ilaahay jannada baa nooga sehlayaa waxaa marka loo baahan yahay in lagu dadaalo waxbarashada qur'aanka iyo barashidiis iyo ku dadaalkiisna waad dareemaysaan khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama waxaa lagu tilmaamay khayrid baa lagu tilmaamay in ayadana markan aad iyo aad loogu dadaalo waxaa marka halkan rabaa inaan si gaare u sheego reer kamsuuma waxaa laga yaabaa in mujaahidiinta ay halkan ay soo wada degaan maadaama khayrkan iyo wanaaggan la dhegaysanayo in soo wada guuraan inaad soo wada dhaweysaan diyar mutiin horta reer kamsumo in la soo dhaweey diyaar ma loo yahay jazaakum ullaahu khayran halkan waxaa ku qoran aaya aad dareemaysaan tacallam falaysa almar'u yuuladu caaliman falaysa almar'u yuuladu caaliman qofka markii dhalanaayo isagoo caalima ma dhalanaaye kabacdaa waa barta soomo kabacdaa waa barta diinta barta walaysa akhulcilmi kaman huwa jaahil alcilmu nuurun waljahlu ulaamun markan waxaa loo bahanya walaalayaal waa lagu kala horumaraayo oo lagu kala sarreeyo waa diinta iyo barashadeeda iyo ku camalfalkeeda waa barti keligeeda ma ahad waa barti keligeeda ma ahe waxaa loo baahan yahay in lagu camalfalo lagu dhaqamo li difaaco si hore ugu difaacaysaan kitaabka ilahi subxana wa tacaala khayrka iyo wanaaggan maanta halkan ka muuqdo ma jecel gaalada iyo kuwa ilamadka ah ma jecel maanta waxay doonayaan inaan noqonno wada diin la'aan waxay doonayaan inaan noqonno dad oo caariyaad ah waxay doonayaan inaan noqonno dad diinta aan ku dhaqmaynin oo daroogada iyo fasaadka iyo humaanta iyo yarow lagu faafiyo annagana maxaa doonaynaa waxaa doonaynaa litakuuna kalimatullahi alculya wa kalimatu aladiina kafaruu sufla taasna waxay ku imaan kartaa in kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi salatu slam aan baranno aanu ku dhaqanno waxaan rabnaa haddina maktabu dacwa ilaallahi subxana wa taala noo sheegeen in ay furayaan in ay furayaan madaraso lagu magacaabo idina muasasatu iqra muasasatu iqra in la furaayo waa diyaarsan tahay makaankeeda waa diyaarsan yahay waxaa looga talagelay dadkii yaryar in muddo kooban oo aan badnayn muddo kooban ma lix siddeed bilood ugu badnaan meelahaasa in dadkii yar lagu baro farta dadkii yar lagu baro fursad wey qaali ah in ayadan laga faa'iidaysto sababtoo ah ilmihii waad arkaysaa oo intaan dugso dhiganaayay oo qaabkaas dhiganaayay oo intaan maraayay oo farbarkii iyo qaabkii waa u dhamman yihiin intaan markan fursaddan waxaa laga yaabaa in farbarkii ilmaha looga dhiso kabacdina dugsiyaha la geeyo dugsiya iyo meesha munaasaba lagu wareejiyo laakiin ilmihii aan waqti ka dhumin taasna markaan maanta sacaddaan ka bilaabno waa noo furan tahay ha loo diyaargaroobo maktabkana waxa weeyaan uu diyaarsan yahay makaankana waa la arki doonaa muwaafadana diyaar buu tahay fa jazaakum allahu khayran warkay halkaa ayaa kusoo gudaanadayaa xafladini waa noo xidhan tahay wasala allahuma wasalam cala nabiyina moxamed guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل